wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare dowlad goboleedka jubbaland ayaa xoogga saartay sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada deegaanada dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan waxbarashada gabdhaha wasiirka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare dowlad goboleedka jubbaland mudane cabdinaasir seraar maax oo ka qaybgalaya xaflad dugsiga tobabarka farsamada gacanta ee jubbaland ay kaga qalinjibinayeen arday barata xirfadaha farsamada gacanta waxa uu ku nuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay waxbarashada gabdhaha isagoo sheegay inay muhiimad weyn leedahay in kor loo qaado waxbarashada gabdhaha wasaaradda waxbarashada waxaan xoogga saaray in gabdhaha soomaaliyeed waxbarashadooda kor loo qaado si guud waa go-aan aan isla qaadanay wasaaradda dhexe ee dowladda soomaaliya sababtoo ah gabdhaha soomaaliyeed runtii waa wax fiican ragga xagga waxbarashadana iyaga waa fiican xagga shaqadana way uga fiican yihiin markii ayagu ay ku talagalaan taas waxaa loo arkay si baratiga xafiisyada gabdhuhu ay ka shaqeeyaan iyo shaqooyinka iyo xagga waxbarashadaba haddii gabdhuhu ay imaadaan way kaga fiican yihiin ragga taasna waxaan leeyahay hambali waa ku mahadsantihiin gabdhaha runtii annagu waxay noo yihiin xubin muhiima oo aan rabno in waxbarashadooda aan kor u qaadno laakiin ayagana waxaa laga doonayaa inay guryaha ka soo baxaan oo ay tagaan goobaha waxbarashada ma jiri doonto culays fara badan oo xagga dhaqaalaha ku saabsan haddii ilaa yidhaahdo taas waan ka dadaali doonaa laakiin waxaan rabaa gabdhaha iskuulaadka hadda dowladda ka furan jubbaland stateka markii la fiiriyo nisbada gabdhaha way yaryihiin ama dugsiga dhex ha noqoto ama dugsiga sare ha noqoto ama kuwa kale ha noqoto mar kasta gabdhuhu waa yaryihiin wiilashaa ka badan wiilasha yaa ka badan gabdhaha marka waxaan rabaa inaan dhaho soo dhowaada waxbarashadu waa nolosha waa iftiinka waa furaha bini aadamka si kastaba ha ahaatee gabdho badan oo waxbarashada ka daahay ayaa waxa ay wax ka bartaan dugsiyada farsamada gacanta ee ku yaallo gudaha magaalada kismaayo waxaana gacan weyn ay ka helayaan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare dowlad goboleedka jubbaland